xiriiraha u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waa xuduudihii isticmaarku dhigay waayo oo african unionkana uu aqoonsaday waayo isticmaarku dhigayna waxaa waaye talyaani iyo ingiriis waayo sidaasaana kenya xorriyadeeda ku qaadatay annagana aan xorriyadeena ku qaadanay iyadoo dispute uusan jirin hal dispute oo khilaafa ayaa jiray oo ku saabsan arrinta n f d arrinta n f d na waxay ahayd arrin self determination bay ahayd arrin xuduudeed ma ahayn marka yacni ay ka talin bay ahayd haddii arrintaas socon weyday waxaa soo haray arrintii xuduudda arrintii xuduuddana intii uu noolaa odageeni kheerka badan lahaa maxamed siyaad barre allah u naxariiste ayaa dhowr jeer inta layska arkay baa odayaasha markay kulmaan bayaanka lasoo saaraayo waxaa lagu qori jiray yacni in xuduudaha maaragtay labada u dhexaysa labada dal ay yihiin kuwa isticmaalku ka tegay marka waxaa ku jira kuwa badda ku jira kuwa bariga ku jira meel hadda etoobiya maxaana ethoobiyaana dhihina kenya ay ka soo qooraansato dib usoo qooraansato arrimaha soomaaliya xagga xuduudda wixii ku saabsan maba jirtaba waa iska daandacansi iyo meel kheer lagu sheegay inay ku boodo ay rabto inay yacni ku qabsoo ku qadi maysid wax la yidhaahdo soomaalida caqliga ay soomaalida leedahay mid la mid ah ku yacni ku bood oo ku qadi maysid berri ha la yidhaahdo marxaba meesha kheyraad baa ku jira si wada maaragtay kheyraad wadaag ah nafci wadaag ah manfaco wadaag ah arrintaa loo xaliyo maxaa la yidhaahdaa fifty fifty wixii meesha ka soo baxaya ha loo qaato waxyaalahaas oo kale ayay kenya ku fikeraysaa waa sababta ugu weyn ay u diidan tahay kenya in dacwadii soomaaliya ay geshay maxkamada dawliga ah ay uga soo horjeedo una sugi la-dahay go-aanka wuxuu noqonayo laga yaaba go-aanka in dhinaceeda uu dhaco marka kenya waxeed waxaa qoran karaa waxaa waaye waxa curfiga dawliga ah khilaafsan curfiga african unionka uu ku dhaqmo dowladaha ama afrikaanka oo oo xubinta ka ah wulka midooda africa wax khilaafsan weeye marka aniga iguma hayso shaksiyan cabdullahi sheekh haddaan ahay nin diblomaasiana soo ahaan jiray sharcigana wax ka bartay wasiirka arrimaha dibadeedna soo ahaan jiray in haba yaraatee in yaroo ego oo maaragtay maxaa walwala ama muruwa ah iguma hayso waan ka gudbaayaa waxaan maaragtay u gudbaayaa xaqa soomaaliya ayuu la jiraa marka intaas markan dhaba ka bacdi waxaan u gudbaayaa socdaalka uu labada maaragtay hogaamiye abi maxamed iyo president farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ay iyagoo wada socda ay tageen kenya waxay muujinaysaa waxa la yidhaahdo niyasamay muujinaysaa xusunnawaaya oo weliba zaa'id ah niyasame oo zaa'id ah ayaa ayay muujinaysaa ay dhinaca soomaaliya weliba ka muujinaysaa maxaa yeele waxay ahayd haddii kenya ay niyasame in yar qabto in ay ugu tagto president maaragtay farmaajo ay ugu tagto maxaa la yidhahda addis ababa oo halkaasay maaragtay dood yaa laga bilaabo oo abi maxamedna uu isku dayo haddii wax dhexdhexaadin karo iyo haddii kale iyo haddii maaragtay ciddii garleh iyo ciddaan lahayn iyo cidda la qaboojinayo iyo ciddaan la qaboojinayn uu hooshaa ku gala ee ahayd hadda labadooda xagga tegay waxaa waaye niisami zaa'id oo zaa'id ah oo zaa'id ah waaye marka niisamidaas oo zaa'ida ah aniga waxaan qabaa labo seef labo afleh waaye marna waxay sii adkeyn kartaa mowqifka maaragtay kenya marna waxay maaragtay maxaa leedaha kenya kusoo celin kartaa rushdigeeda maaragtay caqligay kusoo celin kartaa على اي حال طيب.
انا كوردا oo ma rabo Mhm.
ee laba oday oo meel tegay waaye oo oday kale u tegay Ag- marka waxaan rajaynaynaa un maaragtay muxuu socdaalkaas uu Waay, noqdo waay.
mid miro dhal ah oo dhinacyada ishahay oo dhanba ay raalli ku noqdaan si waafaqsan qaanuunka dawliga ah Mm.
iyo midka afrikaanka u dhexeeyaba waay waay laakiin xildhibaane eh, siyaasiyiinta qaar waxa ay leeyihiin eh, ma ahayn madaxweynaha in uu tago eh, nairobi waxay ahayd wadahadallada ugu yaraan in eh, addis ababa ama meel kale la isugu yimaado maadaama kenya iyadu markii horeba ay soomaaliya soo dadaansatay taa ka waran waa waa waan sheegaana arrinta waxaana ku tilmaamay niyasami zaa'id ah ayaan ku tilmaamay waa dhici kartaa maadaama weli xidhiirku aan la kala goosanin in labada oday ay ku heshiiyaan bal inaan meesha tagno oo aan maaragtay maxaa la yidhahdaa nimanka kana colaad inaan loo qabin loo muujiyo marka wax ku jabanna ma jirtaan qabaa aniga laakiin haddii madaxtaag dhinaciisa laga fiiriyo siyaasiyiinta qaarkooda waa qaban aragtida caynkaasoo kale ah laakiin aniga madaxtaag waa diblomaasiyadda waa inay noqotaa wax la yidhaahdo الدبلوماسية المرنة الحديثة واحدة هذا
Wa- wa- waa gartay تعطي عن سعودة Wa- waayahay ma isleedahay marka eh, qorshahan hadda abi axmed uu ku doonayo labadan dal inuu isugu soo dhoweeyo oo dib laisugu soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kenya ku dhawaaqday inay jirtay Eh, waa lagu guuleysan karaa inta meel la wada fadhiisto iyadoon shuruudo kale aanay jirin أه والله الدنيا تنعب أركيست أه واحد impossible عن مجران maraykanka iyo koreada waqooyi ayaa wada hadlaya waad arkaysaa ya ma fahamti wax Aye.
impossible la yidhaahdo ma jiraan
Eh, waa waa gartay Eh, ugu dambeyn kenya waxa ay sheegtay eh, horeyba u sheegtay markii xiriirka ay jiraysay eh, in soomaaliya ay xadgudub samaysay kuna soo xadgudubtay qeybo ka mida baddeeda soo bandhigatay shidaalkii ku jiray dhulkii eh, doodu ay ka taagneed Eh, sidaas darteedna ay eh, xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay ma isleedahay hadda Kenya- kenya ma isleedahay xildhibaane ma is- ma aysan jirin Ee, ma waxa- isleedahay kenya marka hadda go-aanada iyo waxay hore u sheegaysa way ka laaban kartaa waxay kenya samaysay waxay tiri yacni xidhiirka di- diblomaasiyadeed hoos ha loo dhigo idinna idin joogo minaan dibloma aan safiir ahayn annagana hanoo joogo minaan safiir ahayn maxaana ma dhihin baxa dadka maxaa soo haray haddii safiirkii lasoo eriyay Maya, wax badanaa soo harayo seeba adiga maaan ma Eh, meesha si hayaa uu joogo soomaha nin dawladda masida
haye
seeba idinka marka maxaa isleedahay hadda maxaa isbedeli karaa isleedahay
wallahi adduunyada waxaan la fila wax lama filaan noqon kara maba jiraba casrigayga maanta joogo waxa xawliga uu ku socdo wax la qiyaasi kara maaha adinka war ma u hayn kartaan inta pressure oo kenya ku dhacaysa war ma u hayn kartaan kenya waxay ku tegay etoobiya war ma u hayn karnaa annaga waa ceelka horta aan soo qoodno ya